deegaanka qaamqaame dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ah deegaan aan dhirtiisa la jarin dadka deegaankuna waxa ay caan ku yihiin ilaalinta dhirta waxaana jira xeer u yaala dadka deegaanka kaas oo ah in qofkii geed jara laga qaado lacag u dhiganta magdhowga geedka la jaray sidoo kalena deegaanka laga raro taasoo qayb weyn ka qaadata in dadka ree qaamqaam ay si isku mid ah u ilaaliyaan dhirta deegaanka dhanka kale deegaanka qaamqaam ayaa leh oo caan ku ah deked macmala taas oo ku taalla jiinka webiga juba oo marin muhiima u ah dadka deegaankaas iyo beeraleyda gobolka jubbada hoose waxaana ah dekadaas la keenaa noocyada kala duwan ee qudaarta laga keeno gediga kale ee webiga juba kadibna loo soo raro magaalada kismaayo oo ah suuqyada ay u soo iibgeeyaan haddaba guddoomiyaha deegaanka qaamqaam ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaanka qaamqaam gaar ahaan dhinacyada ilaalinta dhirta iyo sida ay u shaqayso dekadda macmalka ah ee deegaankaasi ku taalla wuxuu caan ku yahay oo kaga duwan yahay deegaamada kale waxyaabo sida dhirta oo kale deked webigaas ku taallo oo aan deegaamada kale aan ku oolin dhirta sidaas oo kale waan ka duwannahay deegaamada kale oo maxaanku idhaahdaa deriska ah waa ka duwannahay annagu dhirta waanu xanaanaynay waa ilaalinay waan ka diidnay in la jaro oo la gooyo waanu ka diidnay waanu diidnay waan ilaalinay waan xanaanaynay waan dhaqaalaynay waa taa aada u jeedaan waagii dowladdii dhexe ay jirtay dhirtii ku tiilay inay ka sii badatay oo sii badatay oo sii tarantay ma ahane wax dhib ihiyo wax caqabad ihiyo wax dil ihiyo wax goysmo ahoo ay la kulantay ma jirto dadka nagu soo kordhay oo deegaamada ku soo kordhay markii ay yimaadaanba wacyigelin baanu u samaynaa oo aanu ka samaynay shirar baanu u qabanaa makarofoonnaanu la dhex marnaa dhaqanka iyo xeerka iyo geedka waxa xaaladiisu tahay baanu u sheegnaa oon ka dhaadhicinaa ciddii ku xadgudubta oo ku gardaroota wixii ay mudanayso oo maxaanku idhaahdaa inqaabaanu u sheegnaa dee dadku isaguba waa dad caqli lahoo inaynan dhirtaasi dee mid iska joogto oo iska taagan oo maxaanku idhaahdaa aynan ahayn way og yihiin waxa ay ku joogto ay ku xanaanaysan tahay lagu ilaaliyey bay fahmahayaan markii loo sheegay deked weyn oo ballaaran oo shaqaysaa yaa ku taalla deegaanka amnigeeda iyo agaasinkeeda iyo gacankuhaynteeda iyo ilaalinteedana ay ciidamadu ay maxaanku idhaahdaa gacanta ku hayaan taa shaqayso oo qudaartii ka imanaysay jubbada dhexe iyo qaybo ka mida jubbada hooseba deegaanka qaamqaam ayaa ka mid ah deegaanada soomaaliya ee dhifya naadirka ee burburkii kadib dadka degani ay sida weyn u ilaaliyeen dhirta deegaanka ku taala iyagoona ay samaysteen sharciyo iyo nidaam lagu ilaalinaya dhirta islamarkaana ciddii dhirta ku xadgudubta ama goysa ay ciqaab mudanayso